barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska africa
waa duhur jimco ah bisha may bisha sebtembarra waa saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaystayaal idin helna waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa faa'iidada geela ay u leedahay milixda la siiyo ama daranta la soo daajiyo darantiina waa la geeyaa markay muddo joogo ee milixaasi ay ka yara baxdo ee muddo joogo sangaallihii baa san ka galaa ka bacdi darantaa la geeyaa sangaalaha ka soo dhaca dee waa uun daranoo u kale milix oo u daranoo kale sidoo kalena dhegaystayaal waxaa idin- waxaa idinku soo maqan suugaanyahan ka hadlaya dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo qaadku dumaradan carruuraha la daalaadhacaayee daakirkii kacaayiyo raggan dadabta jiifa eh xilkoodii dayacayoo markay duhurkii toosaan qaadka dooranayaan cadhadooda dubdhahay siyaasigan dantii gaar reer hebel u dumayo bal haddii la doortona irbad aan dungelinayn
heese kala duwan ah waan idiin haynaa barnaamijka waxaa ka mid ah xarabtiina anoo ku meeray rakiya meel dheer kortee Hadan ra'ab lalaatayo.
codkaas yurub geenya iyo heestaas cusubna goordho ayaad maqli doontaan sheekooyin kale iyo weliba xubintii ciyaaraha ayaa iyana ka mida barnaamijyada idinku- idinku soo maqan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida isu soo baxyo ayaa ka dhacay habeenkii saddexaad magaalada charlotte ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka taas oo dadweyne cadhaysani ay kaga soo horjeedaan toogasho muran dhalisay oo boolisku ku dilay nin madow ah waxaana mudaharaadadani ay ahaayeen xalay kuwo si nabad ah u dhacay boqolaal qof oo sameynayay isu soo baxyo ayaa iska indhatiray bandow habeennimo oo magaaladaas la saaray iyaga oo socod ku maraya magaalada mana jirin dhibaato weyn oo dhacday saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in aanay qorshaha ugu jirin inay xoog ku dhaqangeliyaan bandooga maadaama aan dadka mudaharaadaya aanay samaynaynin wax rabshad ah waxaa kordhay weerarada xagga cirka ee lala beegsanayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka ee u dhow magaalada xalab koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan soddon weerar la qaaday xalay iyo saakaba kooxda difaaca rayadka ah ee syriya ayaa waxay sheegtay in laba dhisme lala beegsaday duqeyno kala duwan
door wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan inta geela dhaqata ayaa si weyn u garanaysa xilliyada qaarkood waxaa geela safar loo gelin jiray si loo daajiyo gees- geedka loo yaqaano daranta taas oo uu geelu ka helo eh, caafimaad kala duwan meelaha ah daranta laga helona a- ama aan laga helinna waxaa beddelkeeda geela la siin jiray milix hase ahaatee meelo badan oo caan ku ahaa in geela la darangeeyo ayaa iyaga laftooduna haatan doorbiday inay geela milixdana ugu daraan geedka daranta haddaba faa'iidada ay geela u leedahay in milix la siiyo ama in la darangeeyo ayaynu warbixintan ku eegeynaa laascaanoodna waxay nooga soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol geela ayaa waxaa loo daaqgeyn jira geedka daranta loo yaqaano kaasoo ka baxa dhulka nugaasha geedka daranta loo yaqaano waxaa xiliyadan dambe sii xoogaysanaya in geela la siiyaa milixda oo hore loo siin jiraa adhiga iyo geela jooga dhulka hawdka uusan ka bixin geedkaas kaasoo beddelkiisa geela la siin jiray laguna darmin jiray carrada iyo milixda oo laysku daro qaybo ka mida gobolka sool ayaa waxaa haatan geela aada looga siiyaa milixda xilli dhowaantani aan booqday deegaanka shululix ee gobolka sool ayaan la kulmay geelley geelooda siinaya milix xilli ay ku horeeyeen meel toga oo halkaasina uu ku yaalla ceelal xoolodhaqatadu ay biyaha ka waraabsadaan waxaana kala sheekaystay faa'iidada ay milixda leedahay iyo baahida ay u qabaan geedka daranta loo yaqaano iyo waxa ay kaga duwan tahay milixdu iyo saamaynta ka ay ku yeelato xoolaha milix baa geel la siinaya bal iga sheekee milixda maxay tahay iyo bal
waxaweeye maxaa ismaaciil maxaa ismaaciil cilmi waxa weeye geela milixda inta macnihii daranta inta aan la geen macnihi naqa jiilaalka baa daran- baa la siiyaa macnihi daranta kusii sugaa macnihi inta dee jiilaalka markii naqu daan daranta la geeya marka dee waxay tartaa macnihii cuntadan uu ku cunay biyaha ayuu ku cabaa macnihii waa daranta macnihi labaad wey waa gartay adigu hadda ceelkaad keentay waxaad u keentay si aad milix u siisaan haa ceelkan hadda keenay sidaanu milix siinna baan u keennay markaa uu biyahana uga cabo bal iga waran iyaa kula waday waxaa ila waday rag badan baa adigu ila waday rag badan marka meelo badan baa ila waday adigu dee raggeela wadaya rag kaloo dee yimi waa jiraan haa saddex meelood baa loo dhigay saddex bilood baa lagu kala siinaya hadba si u badan yahay macnaha afar bilood ama saddex bilood ama shan bilood si u kala badan yahay macnihi marka hadda saddex bilood baa loo dhiga
marka muxuu ka tarayaa imbisuu ka maqnaa hadda milix oo kale wuxuu ka maqnaa adigu hadda ilaa saddex bilood ilaa afar bilood oo kale marka laba bilood baa joogay roobku iska daa daranta la geenaya
bilood kabacdi baa haddana milix kale la siinaya haa saddex bilood kabacdi baa haddana milix kale la siinaya kabacdi daranta la geenaya sidoo kale een, magaca adiguna cabdilaahi
Een, cabdilaahi halkan geel baa jooga dhallinyaradana waan waraystay bal iga waran maxaa milixda iyo faa'iidada ay leedahay
waxaa jirta xogaa ku yaro jeel beelaa uu dhirta dhirtu ku daaqaa geedaha iyo biyahana wuu ku cabaa wax kale ma tarto marka darintii la geen jiray iyo bal ka war darantiina waa la geeyaa markay muddo joogo ee milixaasi ay ka yara baxdo ee muddo joogo sangaaliya baa san ka galaa kabacdi darantaa la geeyaa sangaalaha ka soo dhaca dee waa un daranoo u kale weeye milix oo u daranoo kale marka milixdu waxay u dhigantaa geedkii daran tahay taasay matashaa laakiin darantaa ka wacaneys iyadoo oo ku candhabeelaa naasaha iyabay ka fadhiisata bunaad bay samaysaado uu ku candhabeelaa Ee, darantaa ugu wacan
laakiin si weyn buu u jeceliyay waa arkaynaa wuu- haa haa
caanahoo kale ma badanayaan wuu badanaya wuu badanaya caanaha waa badanayaan waa badanayaan oo waxaa ka jabaya yare maaragtay macaan badanoo jirka ku jiray baa ka jabaya caanisuna wuu bada- wuu badanaya wuu ku dhismaya maxay biyo marka uu isku cabo wuu isku dhismaya faaido badan buu keenaya haa faaido badan buu keenaya maxay u baahan tahay marka la rabo in milix la siiyo oo kale ma waqti bay u baahan tahay ma een, geelan rabo in milixda la siiyo oo kale ma waqti baa loo eegayaa ma muddo fara badan markuu joogayaa oo- markeebuu baahdaa milixda wuxuu u baahanayaa labaatan casho ama bil marku jooga waa siinaysaa adigu badi baa labaatan casho marku qadaba waa siinaysaa haddii kale aad uga beli kartina shan iyo toban cashood kusii kartaa haddii kale bil baad kusii kartaa waa intaad jaanis u heshida bil bil aa bil ugu badan inta kale ka yar waa labaatan waa shan iyo toban oo wax noocaasa waa haddii rabto toban casho ma intuu doono kusii karaa waa u dhaqaale uun lagu- lagu yara- buurinayo haa lacagta adiga xidhanta
ka waran haddii laga daayaba haddii laga daayo wu- dhib baa imanaysa wuusan daaqin kaa cararaya daaqba maayo geedahaba daaq maayo wuu tooraynaya haddaan dhinaana siin labiyo tobanka maantina celi kari mayso wuu yaacaya baalkaasna kasoo dhici maayo wuu ku dhibaya wuuna waalanaya waa kaa kala cararaya dhinacaasu daaqaa baahisaasi ma hayso in yar intu ka leefiskiga tegaya Ee waa ku yara buunbuunayana ha ku miirsadaan isleenahay marka daryeel gaar uu u baahan yahay geelu baad leedahay haa waa la ilaalinaya wixii ma ogtahay day awrkii waad ka rarataa gabdhihii yarad baad ka bixinaysaa ubadkaad ku dhashay sideed iyo caruura ama labaatan caruura isagaad ka dhashay isaga laftigiisaad ku dhashay oo yaradka iyagaa kaa qaatay geelaagii hadda kowdhi awrkaad ka raratid iyo kaad caruurta saaraysid markaad guurtid sida gaariga laba caruura saaraysa awrka ama saddex caruura dee isagii baad ku nooshahay baa daryaalka markaad ka ilaalinaysaa oo magtii iyo qoomihii iyo wixii kala baxayeen oo sidoo wixii oo dhan lahaa isagaad ka bixinaysaa adhi loo tegi maayo adhiga qofta dumaraa qalqalatay inna waa la iibinaya lamaba rabo isaga xoogaad saartaan geela haa xooggaa la saaraya waa noo deked waa noo deked aa ma jirto dekadaana niman baa le dee anigu dadka waxba lama sheeg sheege taana niman baa loo haysta dee labadaba anaku marti baan ku nahay markaanu ilaahay ka baqno guud ahaan si Aa, wacan buu wuu dhalawaa dhalay wuu dhalay wuu dhalay wuu dhalay caanaha geela tumash baa loo keena ceelka marmar galaaska canaha geela mise halka laga siiyo ma aqaan wallahi maba iibsado anigu maba iibsado beriis iyaan iska cunay hilib iyo haddaan isbeddelka cimilada iyo roobabka aadka u yaraaday ayaa dhul badan ku keenay isbeddel dhanka dhirta ah reer guuraa badan ayaa ku doodaya in geedka daranta uu ku sii yaraanaya dhulkii uu ka bixi jiray endhugaaleed waxaana taasina ay keentay in xoolo fara badan oo halkaasi lageyn jiray aysan wax fara badan ka helaynin dhaqashada geela ayaa aada looga xeeriyaa gobolada sool sanaag iyo buuhoodle waxa ayna dadku isugu faanaan kadimada faraha badan iyo geela ay leeyihiin waadna ka dareemi karaysaa tuulooyinka iyo kaamuka aad tagto caanaha faraha badan ee la keenayo iyo gaar ahaan magaalooyinka ku yaala laascaanood iyo ceerigaabo iyo buuhoodle waana xoolaha ugu badan ee dadkaasi ku kala qaataan yaradka magta iyo in reer miyigu ay isu siiyaan deeq marka geelu uu guga dhalo taasoo dadka xoolo yarowga ah loo siiyo inay soo kaxaystaan hala ay u maalaan caruurtooda cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
abwaan xuseen maxamed cali waxa uu ka mid yahay suugaanyahanada sida weyn looga yaqaano gobolka sanaag waxaana uu ka hadlaa arrimo badan oo taabanaya nolosha dhallinyarada haddaba waxaa dhowaan kula kulmay abwaanka magaalada ceergaabo waryaheena v o a barqad maxamuud kaariye isaga oo ka wareystay suugaantiisa ku aadan arrimaha dhallinyarada iyo bulshada waxaa jira dhibaatooyin badan baa wakhtigan inagoo weli kusii socna arrimihii dhallinyarta oo tahriibka iyo dhibaatooyin kale ka mid yihiin iyo sidoo kale waxaa inta badan a caan ku tahay suugaanta la xidhiidha wax sheega waayeel iyo guud ahaan bulshada iyada taasi wax ma ka tiri dhallinyarada waxaa jirta dee qaar aan ugu talagalay markii heeso oo kale markii hore aan ugu talagalay waxay ahayd bed waxay ahayd dhallinyarada markaan kaga hadlayay dhoofkii shisheeyaha allahayow dhur iyo dhaqan diinba waana dhaawacay iyo dhexalawowaad allahayow dhib weeye eh dhulka iyaga wax nagu sii ummaddaas dhaqaaqdae badda dhiibanaysee ku dhammaatay saxaraha allahayow dhib weeye eh dhulka iyaga wax nagu sii dad intay dhaqaaqeen dhigood soo baryaaya waa dar ceeb ku dhaashtaan seedu u dhanaanayn allahayow dhib weeye eh dhulka iyaga wax nagu sii allahayow dhib weeye dhulkayaga waxnagu siiya kuwaan kuwaasa ka mid ahaa sidoo kale arrimaha bulshada wakhtigan taagan dhibaatooyinkaasta waxaa ka mid a geedkan qaadka ama jaadka la yidhaahdo oo runtii meelo badan ololihiisu ka jiro haddana weli bulshada aada u dhex qaadaya kaa isaga marna ma ka hadasho horta qaadka dee marka hore waxaa wanaagsan maamulka guud oo kale inay dee wax ka qabtaan oo ma haddii hadda dhaqaalaha anigu waxyaaba meelo kaleo iga hayaaba oo aan haynba cuniista tan miisaaniyadda ku baxda ee ku baxda xaggeeda markaan eego macni lacagta jaadka la siistee ku baxda ha aan waxaan tegay meel miyiga ka mid ah oo magaalo yara magaaladii waxaan arkay dadkii geedkii la soo shiday caanihii la keenay neefkii la iibsaday wixiiba jaad baa la siistay wixiiba waxaa la siistay jaad muddan yaabana kaanimi ilaa markii halka layska joogo waxbaa adigu laysma xaal oga neefkii inta gaari dhowr gaari ah oo dhuxul ah baa la keenay wixiiba waxaa lagu qaad laa qaatay cari baa la keenay qaad waa la qaatay waxaa la keenay caanihii waa sidoo kale arrintaa aad iyo aad baa markaa aan ula yaabay oo ay dee ii keentay markaa waxaan odhan lahaa war wax lagu bedelo waa in dowladdu keento wax lagu bedelo oo lacagtan adageenna wadaaranaysa aan lacag lacagta la xaggaa la geynine wax alaab la qaato sida milixda sida waxyaabaha kalluunka sida waxyaabaha faradooda khayraad aynu leenahay oo dee caadiga haddaan la soo jirayn laakiin qof halkan wax ku cunaya dee wax kasta dheh kolley dee mar hadduu halkaa imaa cidda amar uga qaadan maayo marka mar haddii saa ay kugu muuqato iyada oo waxa weeyaan tiraab ahaan waad iga sheegay dhibtii iyo xalkiisii tix maxaad ka tiri tiftaga hadeerto kuwo badan wax aan ka laakiin haddeer aan ka xusuusnahay waxa weeye waxa weeye subax subaxyaa ka mid ah ayaa waxa ii yimi niman anigu hurda xoogaa markaa arrimahaana dhaqankana xoogaa baan deer ku fekeraya ma ogtahay markaasuu xilligan maxaa ku huriyey huseexiyey waxaan ku yidhi doqoniinadaad iyo dabqantii aad leedahay dadka looma sheego waxaan derinta u hurdaa goormaal dareereen goormaal dareereen naftaydaa duqowdaan weli garantanteedii waqti tayda iska daayoo duruufahan waqtiga jira dunji xale kamaan ledin bulshoy dhaqanka doorsamay dumaradan carruuraha la daalaadhacaayee daakirkii kacaayiyo raggan dadabta jiifa eh xilkoodii dayacayoo markay duhurkii toosaan qaadka dooranayaan cadhadooda duubnahay haye siyaasigan dantii gaar reer hebel u dumayo reer hebel u dumayiyo bal haddii la doortona irbad aan dub- dungelinayn duqaydiiyo waxgaradka ah u durbaaninayaan cadhadooda duubnahay nimcada aan dul joogniyo dawarsiga shisheeyaha bulshooy dhaqanka doorsamay mas-uuliyiinta debicsan xilkoodii dayacay baan cadhadooda duubnahay bulshadaan danka lahayn da'yartii koraysee dowlad iyo dal iyo diin dadkoodaba anfici lahayd doonyaha tahriibta ah door nool ku lumayo lagu daawanayo loo dubaaxinayno aan dan laga lahay in baan cadhadooda duubnahay duqayd iyo waxgaradkiiyo dunjigood abwaanadu waanaday daldalayaan dadweynahan maqlaynaan u dubaaxinayn baan cadhadooda duubnahay danta laga hadlayo dadweynahan maqlaya aan u dubaaxinayn baan cadhadooda duubnahay Aan- isagu halkaasuu dee gabaygaasuna wax dee uu- u maray
kaasina wuxuu ahaa abwaan xuseen maxamed cali waxa uu u waramayey waryaheena v o a barqad maxamuud kaariye oo waraysi kula yeeshay magaalada argaabo haatanna dhini- haatanna codkaad maqlaysaan yurub genyo iyo heesta raran ayaan idinka soo dhoweynaynaa
racdada caashaqa darta ragooyadii lakaaga gooye inaan ah, rasmi ku hele raxaan riya kugu arko racdada caashaqa darta ragooyadii lakaaga gooye inaan ah, rasmi ku hele raxaan ruclo orodka jaan anoo runu haysta been rugtiina anoo kumeeray rakiya meel dheer kortee qaarugtiina anoo kumeeray rakiya meel dheer kortee raxaan ruclo orodka jaan anoo runu haysta been rugtiina anoo kumeeray rakiya meel dheer kortee qaarugtiina anoo kumeeray rakiya meel dheer kortee haddan ra'ablolatayo warraysla ku moodi jiray mantabaarug abaarayo xaggayga raran baad ka tahay ka tahay ka tahay xaggayga raran baad ka tahay Haddaan ra'ablolatayo warraysla ku moodi jiray mantabaarug abaarayo xaggayga raran baad ka tahay ka tahay ka tahay xaggayga raran baad ka tahay raxaan ku roorayo waxaan ku riyaaqayo anoo jiriri ay roortay dhagala kuura raxshooraadka ii gaadhi waay dhagala kuura raxshooraadka ii gaadhi waay qadan ra'aglalaatayo barrays la kumoodi jiray antabaarag abaarayo xaggayga raran baad ka tahay ka tahay ka tahay xaggayga raran baad ka tahay
yurub genyo ayaan kaga gudbanaa intaasi heesteedii raran haatuna dhinaca ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno tababaraha kooxda kubadda cagta waddanka argentina edgardo buuza ayaa waxa uu ku eedeeyey naadiga barcelona inay iyadu mas-uul ka tahay dhawacyada soo gaaray ee ciyaaryahanadada gaar ahaan ciyaaryahan lionel messi oo dhaawac ka soo gaaray lugta kulankii ugu dambeeyey ee barcelona ay gegadeeda kamnuu kula ciyaartay naadiga atletico madrid oo hal iyo hal ay ku dhammaatay ciyaartaasi waxa uu edgardo uu sheegay in barcelona ay ku fashilantay inay ka hortagto dhaawacyada ciyaaryahankaasi islamar ahaantaasina ay si daran u isticmaasho ciyaaryahan lionel messi oo mar kastana ay adeegsato oo ay ciyaarsiiso taasoo uu sheegay inay dhibaato ku tahay ciyaaryahanka laf ahaantiisa sagaaljirka kabtanka u ah xulka dalka argentina ayaa daqiiqadii sagaalkontonaad ciyaartii atletico madrid barcelona laga saaray garoonka kadib markii u raacday ciyaaryahanka diogo godin la daafaca ka ciyaara naadiga atletico madrid markaas oo la sheegay in ciyaaryahan lionel messi dhaawac uu ka soo garay lugta waxaa hadda taasi ay ka dhigan tahay inuu ka maqnaan doono naadiga kubadda cagta ee barcelona kulmo dhowr ahi oo naadigaas ay ciyaari doonto oo horyaalka iyo jambiyoonkuba ay ka midka yihiin iyo isreebka koobka adduunka ee waddanka argentina ay la dheeli doonto xulka dalka venezuela weeriyaankii hore xulka kubadda cagta ee waddanka urugway diogo forlan ayaa waxa uu ku baaqday taageerayaasha naadiga manchester united inay degnaansho muujiyaan oo ay u dulqaataan ciiryahankooda paul bogba waxa uu sheegay in paul bogba uu la qabsan doono naadiga manchester united tani waxay ka dambaysay kadib markii taageeryaalaad fara badan iyo saxaafadda waddanka ingiriiskuba ay si aada u hadalhayeen qaab ciyaareedka paul bogba oo tan iyo markii naadigaasi uu ku soo biiray aanu wax goola u dhalin naadiga islamar ahaantaasina qaab ciyaareedkiisu si weyn loo naqdinayay paul bogba oo hadda ah ciyaaryaanka ugu qaalisan adduunka marka la fiiriyo lacagaha lagu soo kala iibsado ciyaaryahanada ayaa waxa uu forlan sheegay inuu aaminsan yahay in bogba u baahan yahay wakhti uu ku soo bandhigo waxa uu yahay islamar ahaantaasina la doonayo in taageerayaashu ay dulqaadkaasi muujiyaan iyo saxaafadda waddanka ingiriiska intuuba xil ciyaareedyo dhowra uu joogay horyaalka dalka ingiriiska ayaa waxa uu diego forlan oo hore weerarka uga ciyaari jiray naadiga red devilska waxa uu sheegay inay tahay wax adag in lala qabsado sida ugu dhaqsiyaha badan koox cusub tababare cusub iyo waddan cusub intuba waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in wakhti la siiyo paul bogba isagoo islaamar ahaantaasina qiray in waagiisii horyaalka dalka ingiriiska ay wakhti ku qaadatay in halkaasi uu la qabsado hase yeeshee markii spain uu u soo wareegay uu si weyn ugu najaxay horyaalka dalkaasi spain waxaana uu tilmaamay in naadiga manchester united ay haystaan ciyaaryahanno dhowr ah oo qof kastana uu baahan yahay wakhti uu kula qabsado naadiga dhegaystayaal waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi spain maanta iyadoo kulamo kale ay shalay dhaceen haddii aan idin dulmarno kulmadii shalay dhacay waxa ay kooxuhu isku arkeen sida tan naadiga deportivo locoronia ayaa laba gool iyo gool guuldarahay kala kulantay naadiga leganis ososuna iyo esbanyol oo wada ciyaarayna waxa ay laba gool iyo gool ku adkaatay kooxda kubadda cagta esbanyol valencia ayaa gegadeeda mastalle stadium ku martigelisay naadiga aleves waxaana laba gool iyo gool ku adkaaday naadiga kubadda cagta ee valencia maanta waxaa dheeli doona kooxaha real batis iyo malaaqa waxaana horyaalka hogaaminaya naadiga real madrid oo shan kulan oo ciyaartay iska leh saddex iyo toban dhibcood sevilla oo kulmo intaa leeg ciyaarta waxay leedahay kow iyo toban dhibcood barcelona ayaa toban dhibc iska leh atletico madrid las balmas atletico bilbao iyo villarreal waxay leeyihiin mid sagaal dhibcood dhammaantooda dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca yaarayna la socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa heestii labadii istoorte ay ku luuqan jirtay fanaanadda khadra daahir
Thank you.
sida laygu kaalaray haddaad igu lamaan tahay laabtaan ku gelin lahaa ata daahir ciga ayaana heestaasi inuu qaadisay iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ismaaciil xuseen farjan iyo ibraahim xasan daandurey iyo dhammaan bahda viwada waxay leeyihiin nabadgelyo